waxaa sare u kac ballaaran laga dareemayaa qiimaha lagu iibiyo khudaarta sida qaraha saytuunka batiiqa iyo cambaha kuwaasoo intaa lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan laga sameeya cabitaanada la shiiday ee dalka qaraha ayaa markii hore la iibin jiray qiimo dhan lixdan senti halka hadda la iibiyo qiimo gaaraya hal doolar ilaa laba doolar cambaha ayaa la iibin jiray konton senti halka hadda la iibiyo hal doolar iyo bar saytuunka ayaa hore loo iibin jiray qiimo gaadhaya afartan senti halka hadda la iibiyo hal dhibic labaatan senti haddaba qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta ee magaalada beledweyne ayaa ka waramay sarow kaca ku yimid qiimaha khudaarta iyo sababta dhabta ah ee ka dambeysa sarow kacaasi waxaan ka mid ahay ganacsatada khudaarta iibiso khudaarta qiimaha oo marka hore ramadaan ka hor la kala gadanayay iyo hadda farqi badana u dhexaysa maadaama ramadaan la galay waxaana ugu wacan khudaaroo dhan horta waxay u dhammaanaysaa in cabitaan laga shiito sida batiiqoo kale cambaha iyo hadduu ilaahay ku diidin saytuunka khudaarta aad isticmaalkooda loogu badan yahay waa iyo qaraha cambaha intaa ramadaan la gelin ka hor xabadda waxaa la iibinay nus doolar lixdan senti haddana hal doolar hal doolar iyo labaatanoo mara qaraha sidoo uu kala birbisan yahay caadigoo yaryarka lixdan senti waxaasaa la gaday hadda hal doolar hal doolar iyo soddon hal iyo bar xitaa waa tagaa midka weynkana laba doolar waxaa kuu soo heray batiiqoo kale waa lixdan senti aa la gaday hadda waaba qaarkiis hal doolar walaxoo ku daraa waxaa kaloo kuu soo heray khudaarta sida mooskoo kale waa sarakaca ku umaaday hadduu ilaahay kuu deedin waxaa kaloo kuu heray saytuunka sidii obol maxaa la gaday tanag tanagtana loo gadaa ama kiilaada annagana kusii gadnaa isagana lacaga ku darsantay soonkaana sabab u ah maadaama bil ramadaan la galay oo wax walba cabitaanka laga shiidaa cabitaanka dartiisa wax walba sabab u ah oo khudaar kastoo la shiidana qaali waa sida cambaha mooska cambaha iyo qaraha iyo hadduu ilaahay ku diyo saytuunka khudaar ayi noocda khudaar kastooba shiidma soo gelaysa waa qaali sare u kaca ka jira oo saa'id ah waxaa ka ganacsadaa daraawiishta maxaa ahaato khudaarta hadda waa nagu qaali sidoo kalenta qarahoo kalento birimiyi sukunto hal doorarii baraa sukuntada la gadaa laba dooraraa la gadaa birimada maxaa ahaato cambaha marka horenta afartan sentiyo noo ahay maxaa ahaato hadeertaan hal doorar noo marahaya khudaarta la shiito dhan waxaa ahaato waa nagu qaali hadeertaan soon ayadoo lagu jiro maxaa ahaato carada dhan khudaar xumaa ka jirto khudaartaa nagu xumaatay saas darteeda loo qaaliyey maxaa ahaato dadkana saa'id oo istimcaalaan soon waa sababta cabitaana loo isticmaalaa maxaa ahaa dadka qaar ma gada karaan masaakiinta kale ma gada karaan anakana raqiis ma gadi karno qaaliya kusoo qaadnaa maxaa ahaato wax walbaba adi dantaa nagu qabatay cabitaanka iyo wax dhan iyo wax dhanaa la shiishiidaa